Ishacya cutubka saddex iyo tobnaad kaanu waa warka culus ee Baabilon ku saabsan oo uu Ishacya in Amos arkay. Buurta dheer calanka taaga, codkana iyaga kor ugu qaada, oo u gacan haadiya inay iridaha kuwa goobta ah galaan. Waxaan amray kuwaygii gooni la iigu dhigay, oo weliba waxaan caradayda aawadeed ugu yeeray kuwayga xoogga badan, waxaana weeye kuwa sarrayntayda ku reereeya. Waxaa la maqlayaa bulxanka dadka badan oo buuraha ka yeeraya sida dad fara badan, waxaana la maqlayaa buuqa boqortooyinkii quruumaha soo wada urursaday. Rabbiga ciidamadu wuxuu soo ururinayaa ciidanka dagaalka. Waxay ka imaanayaan waddan fog iyo samada darafka ugu shisheeya inay dalka oo dhan baabi'iyaan, waana Rabbiga iyo hubkii dhiribkiisaba, baroorta. Waayo maalintii Rabbigu way dhowdahay oo waxay u imaan doontaa sida baabi'in xagga Ilaah qaadirka ah ka timid. Haddaba sidaas daraaddeed gacmo oo dhammu way taag gabi doonaan, oo nin kastaba qalbigiisu wuu dhalaali doonaa. Wayna nixi doonaan oo waxaa qaban doona xanuun iyo murug, oo waxay u xanuunsan doonaan sida naag foolanaysa, oo midkoodba kan kaluu la yaabi doonaa, oo wejigooduna wuxuu noqon doonaa sida olol oo kale. Bal eega, maalinta Rabbigu way imaanaysaa iyadoo nac weyn oo ka buuxo caro iyo xanaaq kulul si dhulka cidla looga dhigo oo dembiilayaasha oo dhan dhexdiisa looga baabi'iyo. Waayo xiddigaha samada iyo ururkooduba ma iftiimi doonaan, qorraxduna way madoobaan doontaa markii ay soo baxdo, oo dayaxuna ma iftiimi doono. Oo dunida sharkeeda aawadiis ayaan u ciqaabi doonaa, oo kuwa sharka lehna xumaantooda aawadeed ayaan u ciqaabi doonaa, oo kuwa kibrana kibirkooda waan joojin doonaa, oo kuwa laga cabsoodana madaxweynaantooda hoos baan u soo dejin doonaa. Waxaan dadka ka dhigi doonaa wax dhif ah oo ka qaalisan dahabka wanaagsan, oo bani'aadmiguna waxaan ka dhigi doonaa wax aan badnayn sida dahabka saafiga ah ee Ofir. Haddaba sidaas daraaddeed maalinta Rabbiga xanaqa kululu imaan doono ayaan samooyinka gariirin doonaa, dhulkuna meeshiisuu kaga dhaqaaqi doonaa carrada Rabbiga ciidamada, oo sida deero la eryay iyo sida ido aan ciduna soo ururin ayaa midkood kastaba dadkiisa ku noqon doona, oo mid kastaba dalkiisa u carari doona. Mid kasta oo la helo waa la dooxi doonaa, oo mid kasta oo la qabto seef baa lagu dili doonaa, oo dhallaankoodana dhulka lagu tuuri doonaa iyagoo arkaya. Guryahoodana waa la dhici doonaa, naagahoodana waa la kufsan doonaa. Bal eega, waxaan iyaga ku soo kicin doonaa reer Maaday oo aan inaba lacag ka fikirayn oo aan dahabkana ku farxin. Qaansooyinkoodu waxay baabi'in doonaan barbaarada oo miraha mahalkana inaba uma ay naxariisan doonaan oo carruurtana uma ay turi doonaan. Oo Baabiloon oo ah sharaftii boqortooyooyinka iyo quruxdii kibirka reer Kaldayin waxay noqon doontaa sidii markii Ilaah Sodom iyo Gomorra afgembiyey, oo weligeed inaba lama degi doono oo tan iyo Abkaab laguma dhex hooyan doono, oo carabkuna halkaas tendho kama dhisan doono, oo arrijiraduna halkaas arigooda ma daajin doonaan. Laakiinse halkaas waxaa jiifsan doona dugaagga lamadigaanka oo guryahoodana waxaa ka buux sami doona guumayso oo waxaa ku hoyan doona gorayo waxaana ku dhex cayaari doona xayawaan dhogor dheer leh ooyey baana guryahooda cidloobay qaylo isugu jawaabi doona oo daarahooda qurqurxoonna dawacooyin baa ka dhex qaylin doona oo wakhtigeediina kool dhow buu imaan doonaa oo cimrigeedana lama sii dheereen doono